taswiirta saddexaad mar kale boqorkii reer arom waxa uu doonay in uu la dagaalamo reer banu israa'iil mar kasta boqorkaasi waxa uu isku dayey amaba uu habeenayey sidii uu oga reen lahaa reer banu israa'iil laakiin dadku reer banu israa'iil laftooda waxa ay markaasi helayeen hababka uu ninkanu damacsan yahay oo waa ay ka reen jireen markaa boqorkii waa uu xanaaqay oo waxa uu moodiyey kuwa beecshirayaal ah inay ka dhex shaqeeyaan markaasaa qaar ka mid a wadaadadii sare ay ku yidhaahdeen ninka wax sheegsheegaya ma aha nin beecshiraale ah laakiin waa elishah laftiis markaasuu aroom waa boqorkiiiyo u diray niman soo qabta eliisha markaasi ciidamadii aroom waxa ay tegeen oo aadeen caasimadda dordam oo markaasi lagu maqlay elisha inuu joogo oo iskuweer bay ka qabteen subaxa ayada ahayd shaqaalaha elisha mid ka mid a ayaa kacay oo waa uu isku naxay oo waxa uu arkay ciidamadii oo ku wareegsan magaalada iyo fardahoodii oo dananaya markaasuu ku laabtay boqorkii oo ku yidhi elisha sayidow maxaanu samaynaa markaasuu elisha wuxuu ku yidhi ha cabsan markaasuu ku yidhi kuwa innagana la jira oo na barbar jira ayaa ka badan kuwa iyaga la jira shaqaalihii isaga ahaa waa uu aamini waayey erayada elisha markaasuu elisha ilaah u tukaday oo uu yidhi ilaahow indhaha u fur si uu markaasi runtaada u garto markaasaa ilaah indhaha u furay kii markaasi shaqaalaha ahaa oo wuxuu arkay fardaha iyo ciidamadii ilaah oo dab wata ee ku weerarsan iyaga kuwaasina waxa ay ahaayeen ciidamo ka yimid samadda ee uu ilaah soo diray markaa shaqaalihii elijah waa uu isku naxay oo uu yaabay ee uu arkay ciidamada faraha badan ee ku wareegsan magaalada waxa uu arkayey ciidamo fara badan in ay yihiin ciidamadan ka yimid xagga ilaah oo aan weligood laga reynaynin laakiin maxay ahayd miyaad garanaysaa jawaabtii elisha kuwa innagana la jiraa ayaa ka badan kuwa iyaga la jiraa mararka qaarkood miyaa u fikirtaa cadowga inuu kaa xoog badan yahay haddii aad markaasi tahay mid wax rumaysan ee dadkana kaa soo horjeedo waxa aad dhici kartaa amaba aan kugu dhihi karaa in aanad cabsan maxaa yeelay ilaaha aad aaminsan tahay ayaa kula jira oo ka xoog badan kuwa adiga kaa soo horjeeda